بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena saaka uu ka bilaabmayaa xadiidka boqol iyo koob iyo afartanaad can anasin anas wuxuu bukhaari ka wariyey radia allaahu canhu rabbi raalliha ka noqday ana anabiya in nebigu sala allahu calayhi wasalama rakhasa uu u fasaxay uu u ruqseeyey licabdiraxmaani bni cawfin cabdiraxmaan bni cawf wazubayr iyo zubayr waa zubayr bnu lcawaame fii qamiisin qamiis inay xidhaan buu u fasaxay qamiiskaasoo min xariirin xariir ah muxuu ugu fasaxay qamiiska xariirta ah min xikatin min ajli xika cuncun ama cadho darteed taasoo kaanad ahayd hiya xakadu bihimaa labadooda mid ku sugan jidhka oo cuncunayey oo cuncun ama cadho iyo wax la midii uu kaga sugnaa yacni cuncunka ama cadhadaa ku sugnay darteed baa nebigu ugu fasaxay qamiiskaa xariirtaa inay xidhaan si cuncunkaa iyo cudurkaa uu dawo ugaga noqdo ay xariirtu dawo uga noqoto hada alxadiid horta waxaa laga qaadanayaa dee xurmata alxariiri cala arijaal xariirta waxaa la yidhaahdaa ragga ummadda nebi moxamed inay xaaraan ka tahay waayo waxaaba laga fahmayaa rakhasa oo wax markii hore aan fasax ahayn baa loo fasaxay waa xaalo istithnaa'iyaho iyaga ku kooban waana cabdiraxmaan ibni cawf iyo zubayr ibnu alcawaam marka maadaama rakhasa la yidhi nebigu waa u fasaxay labadooda dee dadka kale fasaxuma aha ayaa laga fahmayaa halkaa waxaana culimmadu yidhaahdeen xariirtan xaaraanta ah waa alxariiru alxayawaani waa ta noolaha ka timaada oo xayawaanaadka noolaha qaar ka mid ah waxa ka soo baxa marka laysku geegeeyo ayaa xariir ay ka samaysantaa ama laga sameeyaa laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen xariirta sinaaciga ah ee waxyaabaha nabaataadka nabaataadkan dhulka ka soo baxa inta laga sanceeyo xariirta loo ekaysiiyo taasi ma aha xariirta xukunkeeda laga waramayo ee xaaraanta ah ee xariirtan xukunkeeda shareecadu ay ka waramta ee muxaramka ah nebiguna sala allahu calayhi wasalam uu yidhi markii uu ishaarayey xariirta iyo iyo dahabka uu lahaa waa xaraamun calaa dukuuri ummati xillun liinaasiha labadaa dahabka iyo xariirtu ummadayda yacni ragga ummadda nebi moxamed waa ka xaaraan dumarkoodana waa u xalaal waa adahabu walxariire waa xariirta xayawaaniga ee noolaha xaggiisa ka timaada laakiin tan nabaatiga ee laga sameeyo wax dhulka ka soo baxa loona ekeysiye xariirta ma aha waxaa kaloo laga qaadanaya dee shaygii muxaramka ahaa sida xariirtan oo kale daruuro inuu ku bannaanaan karo oo addaruuratu tubixu lmaxduuraat waadaruuratu tuqadaru biqadariha oo ciladaa loogu banneeyey markay ka zuusho dee way iska daynayaan iska sii xidhnaan maayaan marka cuncunkaa jidhka kaga dhacay darteed baa u bannaysay inay qamiiskaa xariirta ah xidhaan markaa dee shaygii marka la waayo wax kaloo xalaala oo cilladii laysaga zuuliyo shaygii muxaramka ahaa in lagu banneeyo si dhibaatadaasi qofkii uuga badbaado dee daruuradaasaa keensatay sida qofka muslimka ahba naftu hadday qabato bakhtigii muxaramka ahaa loogu banneeyey wacan abi hurayrata bukhaari abi hureyre waxa uu ka wariyey radia allaahu rabbi raalliha ka noqdo canhu abi hureyre ee qaala inuu yidhi abi hureyra qaala rasuulullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa taquumu saacatu saacadda qiyaama kici mayso ama dhici mayso xataa tuqaatiluu ilaa aada la dagaalantaan adturka nimankaa turkiga la yidhaahdo ilaa aada la dagaalantaan kuwaasoo sikaaral acyuni indhaha yaryar turkigaa indhaha yaryar xumral wujuuhi ee wejiyada cascas dulfal unuufi ee sananka ama sankoodu uu gaagaaban yahay uu ballaadhan yahayna oo dulfal unuufi wa huwa qisaruha cala mbitaaxin buu xaashiyada shanawaani ku odhanayaa waa gaagaabnida sankoodu uu jidhkooda ku dhegan yahay aanu soo dheerayn iyadoo ballaadhna ula socdo marka turkidaasoo dulfal unuufi kuwa sankoodu uu gaagaaban yahay oo uu ballaadhan yahayna ah kaanna wujuuhahum wejiyadooda waxaabad moodaa almajaanu gaashaamo ayaabad moodaa waa gaashaankii lagu dagaalgelaye warmaha iyo seefaha la ysaga dhigayey markaa jamcu mijan ayaa lagu jamciyey marka kaana wujuuhahum almajaanu wejiyadoodana waxaabad moodaa gaashaamadaasoo kale lagu dagaalka galo gaashaamadaasoo almutraqatu harag adag la geliye oo lagu dahaadhay marka wejiyadoodana gaashaanadaasaabad moodaa haragga adag lagu dahaadhay galkaa la geliyey haragga adag marka wuxuu shanawaanigu ka soo naqlinayaa baydaawi inuu yidhi shubbiha wujuuhum bitursi libastiha wa tadwiiriha waxaa wejiyadooda gaashaanka loogu shabahay ballaadhkiiyo wareegga ay wejiyadu wareegsan yihiin ay ballaadhan yihiin dadka qaarkoodna wejigoodu dee saas u shuban yaho u taagan yahay ama u dheeriyey qaarna waa wareeg marka iyaga waxaa gaashaamada loogu shabahay ballaadhka wejigooga iyo wareegga uu wareegsan yihi wuxuu yidhi wabilmutraqati likhiladihaa wa kasrati laxmiha waxaa loogu shabahay inay ku dahaadhan tahay haragga adagna waa adayga ay adag tahay wejiyadoodu hilibkooduna uu fara badan yihi walaa taquumu saacatu saacadda qiyaamo kici mayso ama dhici mayso xataa tuqaatiluu ilaa aada la dagaalantaan qowman qolo qolada oo nicaaluhum kabahoodu ashacaru timaha ay yihiin hada alxadiid waa calamun min aclaami اnubuwa oo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka sii warramay iyadoon dhicin ayaa siduu uga warramay u dhacday marka waxay astaan iyo calaamad u tahay rasuulnimada nebi moxamed run in ahayd oo xaq ahayd sidoo kale waa min ashraad isaaca waa saacadda qiyaame calaamadaha lagu gartay inay soo dhowdo aanay dheerayn oo dee saacadda qiyaamo dhici maysa ilaa nimankaa turkiga aada la dagaalantaan dagaalkiina waa dhacay markaa dee saacaddii qiyaame inay dhowdahay bay calaamad iyo astaan u tahay culimmadu marka waxay yidhaahdeen turkigan uu yidhi rasuulku saacadda qiyaamo dhici maysa ilaa aada la dagaalantaan dee maanta waa dadka muslimiinta ee wakhtigaa turkigu gaalay ahaayeen waana lala dagaalamay wakhtigii saxaabada oo saxaabadiioo joogtaa dagaalkooda dhaco duulaan iyo dagaal lagu qaaday walow yaan la furaninbe eh oo cahdigii mucaawiya inankiisii yaziid ibnu mucaawiya iyo rag badan oo saxaabada ka midi iyagoo la socda oo abu ayuub alansaari uu ka mid yahay ayaa dagaal lagu qaaday intaasoo jeer laakiin furashadeedu wakhti dambey dhacday oo qarnigii sagaalaada in badan kadib ayaa la furtay nebiguna sala allahu calayhi wasalam dee arrinkii uu ka warramay sidii uu sheegu u dhacay axaadiidta qaarkoodna waxaa ku soo aroortay in waxa weeyaan la tuftaxanna qustantiiniya iyo ruuma waa la furan doonaa oo waa la furan doonaa baa nebigu yidhi marka qustantiiniya waa la furtay roomana weli lama furan ee waa soo socotaa qustantiiniya waa magaalada imika la ydhaha istanbuul ee turkiga ku taalla marka dee nebigu waa sii sheegay in la furan doono waana la furtay waana halka abu ayuub alansaari uu ku aasan yahay qustantiiniya agteeda markii hore intaan la furan yacnii waxa weeyaan meel u dhow ayaa uu ku dhintay oo halkii furintii ugu horreysay ciidamada muslimiintu ay joogeen markii dambena waa la furtay laakiin dee qustantiiniya iminka halkuu ku aasnaa oo markaa aan ahaynba magaalada way dhaaftayba dhinac walba way u dhaaftay oo hadda waa magaalada dhexdeedii waa istanbuul marka dee qustantiiniya oo nebigu sheegay in iyada marka hore la furanayo romana ay ka dambayso waa caasimada talyaaniga eh qustantiiniya oo istanbuulsha maanta ah waa la furtay muslimiintu intay ku duuleen ayaa la furtay roomana lama furan waase la furan doona oo nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu ka warramay waa xaqun calaa xaqiiqatihi sidaasaanu u dhacaya oo baaqan maayo qofka muslimka ee dee rasuulka rumeeyena sidaasuu ictiqaadaya u yaqiinsanaya ama isagu ha gaadha ama yuu gaadhin in la furan doono roomana waxaa la tilmaamay dee sifaad ay leeyihiin sikaaru lacyun xumra alwujuuh dulfa alunuuf shardina maaha dee kulligood laakiin qaarkood in laga helo oy calaamadaha leeyihiin walaa taquumu saacatu xataa tuqaatilu qowman nicaaluhum shacaru waana turkigun iyaguna taana waxaa la yidhi waxaa looga jeedaa yacni kabahooda ayay timaha ka sameeyaan kabaha ay xidhaan ayaa tima ka samaysan oo ay timaha ka sanceeyaan ama ka samaystaan amaba waxaa loo jeedaa timahoodaa dheeraanayoo dhulka ku dhowaanaya ama gaadhaya ilaa ay kuba joogsadaan marka labadaaba waa lagu fasiray in looga jeeda kabahoodu waa timaha timahooday kabaha ka samaysanayaan iyo maahe timahoodaa dheeraanaya ilaa ay kaba oo kale u noqdaan labadaba waa lagu fasiray marka calaa kullin xataa tuqaatilu turka way dhacday waana min ashraadi saaca can abi hurayrata bukhaari abi hureyre wuxuu ka wariyey qaal inuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama umirtu waxaa lay faray an uqaatila annaasa inaan dadka la diriro ayaa lay amray oo la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa ay ka yidhaahdaan laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jira ila allahu alle mooyaane faman qaala ruuxa yidhaahda laa ilaaha ila allaahu faqad casama waa iga ilaaliya minii aniga nafsahu naftiisa iyo wamaalahu maalkiisaba oo dhiiggiisana la daadin maayo xoolihiisana la qaadi maayo ilaa bixaqihi ay ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqiisii mooyaane oo maadaama shahaadadu ku sugnaanaysa islaamka shahaadadaa qiristeedaa laga fahmay macnaha islaam ee damiirka loo celinayo ilan islaam laa yahbutu ilaa bishahaadateyn inaad ku dhawaaqdo mooye islaamnimo kuma sugna marka faman qaala laa ilaaha ila allah waa qof islaamkii dee la yimid halkaasaa macnaha mafhuumka laga fahmayaa islaamka marka faqad casama minii nafsahu wa maalahu naftiisi iyo maalkiisaba kaasi waa iga dhowray oo dhiiggiisana la daadin maayo ma bannaana xoolihiisana la qaadi maayo ma bannaana waa macsuumu dami walmaali dhiiggiisi iyo xoolihiisaba waa la dhowray oo loo dhowaan maayo ilaa bixaqihi ay ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqii uu ku lahaa mooyaane wa xisaabuhu xisaabtiisuna cala allaah ilaahay korkiisay saaran tahay oo allah wixii uu mutaystay marin doona oo ku abaal marin doona hada alxadiid wuxuu tilmaamayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam haayada iyo halka uu ku dhammaanayo dagaalka uu dadka la diriraya ama la dagaalamayo oo macnaha waxaa lay amray inaan dadkii la diriro ilaa ay shahaadateynka qirayaan horta umirtu an uqaatila annaasa waxaa la yidhaha waa min alcaami aladii uriida bihi alkhaasu falmuraadu binnaas almushrikuuna umirtu an uqaatila annaasa ilaa ay ka odhanayaan laa ilaaha ila allah naaskani waa caamulmakhsuus waa caam looga jeeda khaasoo waa dadka mushrikiinta ah dad walba maahe waa dadka mushrikiinta ah iyagaa markaa la amray inaan la dagaalamo ilaa ay shahaadateynka ka qirayaan xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah waxaa curfiga sharcigu ku dareeray kol haddii laa ilaaha ila allaahu la yidhaahda waxdaaniyada shahaadadii kale rasuulkuna inay soo hoosgelayso waayo la-aanteed maba sugnaanaysa shahaadadu oo ashahaadateyn ama ashahaadataan labada qirisood yacnii labadaa shay ee la qirayo waa in dee risaaladana rasuulka loo qiro waxdaaniyadana rabbi loo qiro mana kala maarmayaan oo waxa weeyaan islaamnimadii ma sugmayso ilaa labadaasi ay kulmaan markaa marka la sheego shahaadada hore tii labaadna waa soo hoosgelaysaa unu shahaadat rasuul waxaa kaloo sii cadaynaysa riwaayaadka xadiidka qaarkood oo riwaayaadka muslim ka mid a ayay ku soo aroortay labadii oo wada socda markaa dee waxaa laga fahmayaa tii kalena inay soo gelayso oo riwaayo kaloo muslimku uu soo saaray waxaa ku soo aroortay xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allaahu wa ana muxamadan rasuulullah ilaa ay qiraan in ila xaq lagu caabuda aanu jirin alla mooyaane nebi muxamedna uu yahay rasuulkii rabbi uu soo diray ilaa ay labadaa qiraan waxaa la amray inaan la dagaalamo gaalada lafteedii waa aqsaam oo qolooyin waxaa la yidhaha waa nimanka ahlu kitaabka ah iyo majuusta dabcaabudka ahlu kitaabka kuwa yahuud iyo nasaara iyo majuusta dabcaabudka ah waxay u dhaxeeyaan beyna alaaati umuur ima alislaam wa ima aljizya wa ima alqitaal inay islaamkii qaataan maya intay islaamkii diidaan inay islaamkii iskaga hoos noolaadaan oo laakiin jizyada ay bixiyaan xoolaha madaxooda ku waajibee sanadlaha ah xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakiruun oo muqaataladooda haayadooda waxaa laga dhigay ilaa ay ka rumeeyaan ama jizyada ay bixiyaan marka nimankaas ama inay waxa weeyaan labadaaba hadday diidaan lala dagaalamo saddexaasay udhexeeyaan ima alislaam wa ima aljizya wa ima alqitaal labadaa hore midkood haddii la helo lala dagaalami maayo hadday islaamaan ama yay islaamin bay jizyada ogolaadaan dee lala dagaalami maayo laakiin labadaaba hadday diidaan waa alqitaal laakiin mushrikiintan kale ee asliyiinta ah almushrikuuna alasliyuun iyo kuwa murtadiinta ee diinta dib uga noqda iyaga waa ima alislaam wa ima alqitaal wax kale labadaasun bay udhexeeyaan imaa inay islaamka qaataan wa imaa in lala diriroo la dilo ilaa bixaqihi shahaadataynkii waa dhowrayaan dhiiggiisa iyo maalkiisaba xaqi islaamka mooyaane xaqulislaamka waa maxay waa inuu galo wax dhiiggiisa banneeya oo hadduu naf dilo dee waa loo dili loo odhan maayo laa ilaaha illa allahu baa dhowrtay ilan xad buu galay xuduuddii islaamka ka mid a hadduu isago isagoo reerle u sinaysto dee waa la dili dhagax baa weliba lagu dili hadduu isagoo muslim ahaa ridoobo dee waa la dili laa yaxilu damu mriin muslimin ilaa biixda alaa yacni qof muslima dhiiggii ma bannaano saddex arrimood midkooda uu galo mooyaane marka annafsu binnafsi wahayibu zaani wataariku lidiiniha almufaariqu liljamaaca yacni naftii nafdiisha dee waa loo dili hadduu isagoo reer lahaa gogol dhaaf galo dee waa dhagax baa lagu dili haddii waxa weeyaan diintii uu ka ridoobo jamaacadii muslimiinta ka dhex baxana iyadana waa la dili marka ilaa bixaqihi xaashiyada shanawaaniga ee hoose wuxuu odhanaya ay alislaam ay min qatli nafsi almuxarama wazina bacda alixsaan waalirtidaadi can iddiini marka waxaa looga jeedaa ilaa bixaqihi dee xaq islaam iyo xuduud islaam inuu gala mooyaano sidaa looga gooyo oo naftu iyadoo macsuum ah wixii dhiiggeeda lagu daadin lahaa hadday gasho dee waa la daadin waayo isagaa xurmadiisii ku xadgudbay wa xisaabuhu cala allaahi ay fi ma yusiruhu min alkufri waalmacaasi yacni ana naxkumu calayhi bilislaam wa nu'aakhiduhu bixuquuqih bixasabi maa yaqtadiihi daahiru xaalih yacni saasuu shanawaanigu odhanaya xisaabtiisu allay saaran tahay macnaha wixii u qarsoone ama gaalnimo ama munaafiqnimo ama macaasi iyo dunuub iyo dulmi ah ilaah baa ku xisaabinayo inaku dee uurkiisa jeexi mayno inaku waxaynu ku xukumaynaa uun islaamnimada uu muujistay oo xuquuqdeedana aynu ku qaadaynaa sidaa daahirkiisa ka muuqata ayaynu kula mucaamaloonanaa marka naxnu naxkum bidawaahir wallahu yatawala saraa'ir wixii muuqdaynu dadka ku xukumaynaa wixii qarsoonna alla loo tala saaranaya caamil akhaaka bima dahar watruk lirabbika mastatar can cabdilaahi bni abi wfaa cabdilaahi bni abi awfaa bukhaari wuxuu ka wariyey ana rasuula allaahi in rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama fii bacdi ayaamihi maalmihiisa qaarkood allatii maalmahaasoo laqiya uu la kulmay fiiha maalmaha dhexdooda alcaduwu cadowga uu la kulmay intadara wuxuu segay maalmaha dhexdooda oo fii bacdi jaramajurka taqadumay intadarada dambe tacalluqiisa ka dhig oo maalmaha barhkood dhexdooda ayuu sugay intidaarkuu ku tacalluqaya xataa maalat ilaa ay iilatay ashamsu cadeedii oo samada bartankeedii ay ka iilato ay zuushay uma qaama dabeed waa kacay nebigu fi nnaas dadka dhexdoodii ayuu ka kacay fa qaala dabeed rasuulku waxa uu yidhi ayuha nnaasu dadkiiow laa tamanaw ha jeclaysaninoo ha tamaniyiina oo idinku ha doondoonina liqaa'a alcaduwi cadowga la kulankiisa waxba ha jeclaysanina oo alla miyaad la kulantaan oo maanta ma is heshaan waxba sidaa ha u tamaniyiina wasalullaaha ilaahayna weydiista alcaafiyata badbaado cadow iyo dhibkiiba inuu idinka badbaadiyo iyo masaa'ibka kaleba ilaahay badbaado weydiista faidaa laqiitumuuhum cadowgii haddaba markaad la kulantaan fasbiruu sabra markaa ragraga noqdo u jilibdhiga oo ha jabina waclamuu waxaanad ogaataan ana aljannata in jannadu taxta dilaali suyuufi seefaha hadharhkooda hoostooda ay ku jirto uma qaala dabeed nebigu waxa uu yidhi allaahumma ay yaa allah allahayow munzila alkitaabi kitaabka kii soo dejiyeyow wa mujriya asaxaabi daruuraha kii socodsiiyeyow wa haazima alaxsaabi gaaladii isa soo bahaysatay allihii jebiyeyow ihzimhum gaalada jebi oo wansurnaa nooga hili calayhim korkooda oo libinta iyo guusha naga sii hada alxadiid wuxuu tilmaamayaa cadamu tamani almasaa'ib waashuruur horta dhibaatooyinka iyo sharka qofku inaanu isagu doondoonan oo aanu tamaniyin haddii lagu imtixaamo sabir laakiin adugu ha doondoonan oo balaayo doon ha noqon sababtuna waxay tahay waayo ma garanaysid cidhibtaadu waxay noqon iminka nebigu markuu leeyahy laa tamanaw ama laa tatamanaw liqaa alcaduwi dee waayo cidhibtaadu waxay noqon doonta ma ogid oo xaashiyada shanawaanigu wuxuu odhanayaa ay lianna alinsaana laa yaclamu maa yauulu ilayhi اlmru farubamaa ana alcaduwa yaglibukum dee insaanku garan maayo arrinku wuxuu ku dambayn dee inuu cadowgu idinkaba xoog roonaada laga yaaba ama loo sabri waayo loo jilbdhigi kari waayo oo laga cararaaba suurowda ilan qofku waa bashar oo baqdin baa ku beeran marka kol haddaanad garanayn arrin wuxuu ku dambayn inaad sabri iyo inaanad sabrayn aanad kala garanayn aduu waxba ha jeclaysan ilaahayna weydiiso badbaado guud dhib oo dhan inuu kaa dhowro aduu balaayo doon ha noqon muu kan igu dhaco iyo muu keen igu dhaco ha odhani waayo waruma haysi si aad noqon doonto haddiise aad cadowgii la kulantaan markaa sabra markaa khulaasadu waxay tahay waxaa la yidhaha balaayada ama cadow ha noqoto ama cudur ha noqoto ama nooc kale oo dhibaato ha noqoto balaayo oo dhan aduu ha doondoonan iska dhaaf inaad doonatoo tamanidee ilaahay waxaad weydiisataa badbaado guud inuu hadday col tahay iyo hadday cadow tahay iyo hadday cudur tahay iyo hadday wax kale tahayba inuu kaa badbaadiyey ilaahay weydiiso laakiin sunnada iyo xaqu wuxuu yahay marka lagu imtixaamo sabir cadowgii markaad foodda istartaan dee ha carari cudurkii markuu kugu soo dego dee hargagixin dadka qaarkoodba marka la yidhaa xanuunkaasaa ku haya naftuba ay ka dhacaysaayo xanuunkii lagu sheegay jidhkiisa lagu tilmaamay waxa ka daran maradka nafsiyan uu qaaday iyo qalbi xanuunkii niyad xumada ayaa kaga daranba cudurkii xubinta ama jidhka meel ka mida kaayi ficlanna dadku waa ku kala duwan yihin oo xagga sabirka iyo adkaysiga wadaad iyo warale dadku waa ku kala duwan yihin laakiin dee waa la ducaystaa uuno waxaa la yidhaha ilah waana imtixaamin haddaadna imtixaantana nagu sabirsii qiso ayaa i soo martay lilcibra aan u sheegayo laba nin bay ku kala dhacday labada nin waa nin iska caamiya oo aan cilmi iyo waxaaba laakiin dee iska yaqiin fiican waayo yaqiinta qofkii alla u siiya waa wax weyn waa sad weyn haddii alla kugu arsaaqo ninna waa nin sheekhaba oo ahlu qur-aan ah oo dee wax badan garanaya labadoodaba xanuun baa lagu sheegay labadubana way ii yimaadeen ninkii wax garanaya wadaadka ahaa wuu khalkhalay ilaa uu markii dambe marad nafsiyaba qaaday waayo dee yaqiintii baa ku yaraatay markii la yidhi xanuunkaasaa lagaa helay warwar iyo beraad dhimanaysaa iyo inteed noolaan iyo aad buu u baqday taasi waxay u sababtay sabir darradaas xanuunkii lagu sheegay mid ka daran oo nafsiya inuu qaaday oo in badan uu waxa weeyaan la tacaalay uu la daalaadhacay ninkii kale iska caamiga ahaa ninkan wadaadkaa xanuunka lagu sheegay kan ninka caamigaa lagu sheegaa ka daran wallaahi haddana ninkii isagoo iska faraxsan habbiya ayuu ii yimid oo yidhi markaan yar waaniyen wuxuu yidhi maxaa sheekh nafta gebigeedaba maan laynaga qaadayn miyaa la joogayaa sow waxa qofku naftiisu ugu jecelyahay iyada lafteedaba sooma dhiibanoo laynaga qaadi maayo haa waxba dee dhib ma leh ilaahii keenay yacni haddaan ku socdana alxamdu lilaah hadduu ilaahay iga kiciyana alxamdu lilah labadii ninba horta way ka caafimaadeen oo alxamdu lilah ilaahay deeqdiisida waa ballaadhanta laakiin waxaan aad u yaabay farqiga labadaa nin udhexeeyey siduu u kala fogaa ninna isagoo diintii garanaya ayuu gebigiisiiba isbedelo u khalkhalay ninna isagoo iska cibaadaysto caami oon cilmi badan lahayn ayaa yaqiintiisa aan ka yaaboon yidhi tolow dadka culimadu sidaanoo kale may noqon marka ilaah baa dee qaybiya deeqdiisa wamaa kaana caaau rabbika maxduurane ruuxna ma oga si uu noqon doone eh laakiin waa in lagu ducaysto ilaahw marka hore hana imtixaamin haddii imtixaan haddii qadartana ilaahw igu sabirsii ila iimaanku hadduu kaa raacood argagaxdood waxbaba rumaysan weydo aad cir iyo dhulba xamili weydo xanuunna iska qaadi maysid naftaadiina waa dishay markaa sabirku waa sadweyn ninkii alle ku arsaaqo ma sahlana nabigu waxa yihi sal اllahu alayhi wasalam waclamuu ana aljanata taxta hilaali suyuuf waxaad ogaataan jannadu seefaha hadharhkooda inay ku hoos jirto macnaha asbaabta janno lagu galaa waa aldarbu bisuyuufi warimaax warmaha iyo seefaha laysla dhacayo ayaa jannada asbaabteedii ay ku hoos jirtaa oo iyagaa kuu sababaya janno inaad gasho macnaha waa asbaabtii jannada lafteediibaa dee seefta ku hoos jirta maahee waa asbaabtaad janno ku geli lahayd seefta iyo warmaha aad ku dagaalgelayso adoo ilaahay dartii u dagaalamaya kadib nebigu waa ducaysta allaahuma munzila alkitaab wamujriya asaxaab wahaazima alaxzaab ilaahay sifaadkiisa cajiibka ah ayaa uu ku baryo ilaaha kitaabka soo dejiyey lababa waa lagu fasiro in looga jeedo kitaabka qur-aanka ah iyo ashu inay jinsiye tahay oo jinsal kutub oo dhan ay caam yeelayso allaha kutubta soo dejiyey labadaba waa lagu macnayey waayo in badan ashu way usoo aroortay iyadoo jinsiye ah oo markaa jamac ama wax caama ku dhacaysa marka ama waa jinsal kutub kutubaha oo dhan rabbigii soo dejiyeyo ama kitaabka qur-aanka ah allihii soo dejiyo wamujri asaxaab daruuraha allaha socodsiiyeyo yacnii degdega iyo surcaday daruuruhu u socdaan ayaa uu ka dalbanayaa degdegaasoo kale inuu ugu guuleeyo allaha gaaladii isa soo bahaysatay jabiyeyo awoodda ilaahay kuwaa ku jabiyey inuu kuwana ku jabiyo markaa dee magacaanta alle inaad ku tawasusho oo sifaadka alle aad ku barido oo waxyaabaha ijaabadu ay ku timaado walilaahi alasmaa alxusnaa fadcuuhu biha marka allaha sifaadkaa iyo tilmaamaha lahow jabiyo nooga hiiliyo nooga gargaar ayaa uu yidhi fii bacdi ayaamihi alatii laqiya fiiha alcaduwa intadara xataa maalat ishamsu shanawaanigu wuxuu odhanayaa kaana yuqaatilu awala annahaar fain faatahu awaluhu tarakahu ila azawaal caado waxaa wayd nebigu inuu gelinka hore duulo oo subaxdii oo kale meesha uu ku waabariisanaya ama aroorta hore uu weeraro haddii gelinkaa hore ama subaxdaa hore ay seegto wuxuu dib ugu dhigi jiray gelinka dambe zawaalka yacni bacda zawaal ayuu dib ugu dhigi jiray subaxdaa hore hadduu dhaafo awalu nahaar maalinta awalkeeda ah maalinta aakhirkeeda dambe oo bacda zawaal ayuu weerarka dib ugu dhigi jiray saasaa loo yihi xataa maalat ishamsu dee jihaadku fadliga iyo qiimaha uu leeyahayna xadiidka waa laga qaadanayaa oo waclamuu ana aljanata taxta dilaali suyuuf dee hadafka ugu weyne ruuxa muuminka uu hiigsanayo inuu janno helo jahanamana ka badbaado waxaa lagu hele ugu muhiimsan asbaabteeda waxaa ka mid a dee aljihaadu fii sabiili illah can abi hureyrata abi hureyre bukhaari wuxuu ka wariyey radia allahu canhu rabbi raalliha ka noqday qaala inuu abi hureyre yidhi qaala rasuulu llah rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kullu sulaamaa xubin kasta oo min annaasi dadka ka mid ah calayhi korkiisa waxaa ahaatay sadaqatun sadaqa ayaa saaran kulla yowmin maalin kasta oo tadlucu ay soo baxdo fiihi maalinka dhexdiisa ashamsu cadeedu xubin kasta oo xubnaha qofka muslimka ah ka mid a saddex boqol iyo lixdan xubnood weeyaan baa la yidhi kalagoysyada iyo xubnaha qofka uu ka kooban yahay marka yacni xubin kastoo xubnaha ka mida maalinkii waagu beriyo ee alla keenaba sadaqaa laga rabaa xubin walba yacdilu bayna اtnayni sadaqatun yacdilu ay cadluhu bayna اtnayni sadaqatun halkani waa min baabi tasmacu bilmucaydi khayru min an taraahu ay samcuka bihi khayru min an taraahu waa maal ay nuxaaddu u soo qaataan marka ficilka masder laga dhalaalinayo iyadoon xarfu masderkii la socon oo iminka xarfu masder hadduu la socdo maalan an yacdila dee waxa weeyaan masder baa ficilka laga dhalaalinaya waayo xarfu masder baa ka horeeya marka iyadoo xuruuftii masaadirtu aanay ficilka raacin in masder laga keeno ayuu maal u yahay mashhuura naxwada tasmacu bilmucaydi khayrun min an taraahu waayo khayrunta khabarka ah waxaa laga khabrayaa mubtadaha tasmacu oo masderka ficilka samciga laga soo dhalaaliyo samcuka bilmucaydi ninkaa mucaydi laydhaa inaad maqasho ayaa kuu dhaantay inaad suuradiisa aragto tanna markaa waa sidii oo kale oo yacdilu bayna sanayni waxaa la yidhaha waa sabki bilaa saabiga masder laga keenayo ficilka oo laga soo dhalaalinayo xarfu masderki iyadoo aanu la socon marka yacdilu masderkeedu dee waa cadli eh waxaad tidhaha ay cadluhu bayna tnayni ruuxa muslimkii laba qof dhexdood inuu cadaalad falo oo u kala garsooruu cadaalad ku kala xukumaa sadaqatun waa sadaqo inuu laba qof kala saaruu kala xukumuu cadaalad ku kala saaraa sadaqay u tahay wa yuciinu rajula iyadana yuciinu masderkeeda ka keenoo dee icaano ah ay wa icaanatuhu kaalmayntiisa alrajula ninka uu kaalmeeyo muslimkaa calaa daabatihi daabadiisa uu ugu kaalmeeyo oo fa yaxmilu uu ku qaado calayhaa korkeeda aw yarfacu ama uu kor ugu soo qaado calayhaa daabadda mataacahu alaabtiisa sadaqatun icaanadaasina waa sadaqo yacni icaanadaa inuu sameeyaana sadaqo weeyaan yacni ruux muslim ah inuu daabadiisii ugu kaalmeeyo oo waxa weeyaan ku qaado ama alaabtiisaba uu kor ugu soo qaado daabadda u saaro sadaqay u tahay waalkalimatu ayibatu ereyga wanaagsanee uu ku hadlaa muslimku sadaqatun isna waa sadaqo wa kullu khawatin tallaabo kastoo yakhduuha uu u tallaabsado ila salaati xagga salaaduna sadaqatun waa sadaqo wa yumiitu ladaa can ariiqi sadaqatun masderka ficilka yumiitu laga dhalaaliyo imaatada oo mubtada ah ayaa sadaqatun lagaga khabraya marka waa sida labadii horeynu soo maray oo waa sabki bilaa saabigehe ficilkan masder ka keen iyadoon xarfu masderba aanu oolin meesha oo wa yumiitu ladaa ay imaatatuhu ladaa dhibaatada inuu ka leexiyo ama ka zuuliyo cani ariiqi waddadii muslimiintu ay marayeen dhibka inuu ka leexiyaanahee sadaqatun sadaqa weeyi markaa dee waa waa halka muxuu ahaa darajaatuliimaanka dee waa halka ugu hooseysa waddadooda dhibka ka leexisa ajar iyo abaalna waad ka helaysa alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba fa afdaluhaa qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaatat ladaa can ariiq yacni iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood ama laamood ayuu u qaybsanayaa oo dee furuucdiisi aan wacdiisu waa fara badanta laakiin kuruska baarkiisa ama halka ugu sarraysaa waa qowlu laa ilaaha ila allah yacni shucabka iimaanka kelimatu tawxiid baa ugu sarraysa oo hormood u ah oo hogaanka u sida halka ugu hooseysaana waa imaatat lada can ariiq halkan nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku tilmaamay xubin kasta oo xubnaha qofka muslimka ah ka mid ah inay sadaqa saaran tahay sadaqadaasi yacni mustaxabkee la suneeyey ruuxu inuu bixiyo waxay culimmadu yidhaahdeen waa shukran lilaahi calaa haadihi اnicam waa mahadnaq ilaahii ku galladaystay nicmooyinkaas xubnaha kalagoysyada meel walba way soo laabmaysaa mafaasil iyo kalagoysyaa jira haddaanay laablaabmayn gacmuhu wax may qabteen luguhu ma tallaabsadeen sidaa wax u taagan aan dee yacni waxa weeyaan kalagoys iyo laabatooyinba aan lahayn haddii la yahay dee waxa weeyaan qofku wax ma qabsadeen marka nicmada mahadla laga mahadnaqayo darteed ayaa sadaqadaa loo suneeyey waxaana la yidhi qofka saddex boqol iyo lixdan xubnood ayuu ka kooban yahay waxay noo muuqdeenu garanayo waxay naga qarsoonba riwaayo kale waxaa ku soo aroortay wayujzi wa ragcataani yarkacuhumaa fi duxaa yujziu can dalik ama wayujziu can dalika ragcataani yarkacuhumaa fi duxaa waxaasoo dhan waxa kaa gudaya sadaqooyinkaa badan ee xubnahaaga laga rabo waxa kaa gudaya oo kaaga filan laba ragcadoodood barqinkii tukato waa sunnadii salaatu duxadii sunnada ahayd weeyi wakhtigay ugu fadliga badan tahayna yacni wakhtigay bilaabantaa horta cadeedu mar alla markay soo baxdo waran joogii wixii ka dambeeya yacni waxa weeyaan dee waa wakhtigii duxada waad duxaysan kartaa laakiin wakhtiga ugu fadli badan ilaa gelinka hore dee wixii ka horeeya zawaalka ama duhurka laakiin wakhtiga ugu fadliga badan waa markuu nebigu ku tilmaamay xiina tarmidu lfisaal marka nirgaha yari ay cagagubiyoodaane yacni bacadka cadeedda kulaylka ugu daran marka ay cadeeddu kulushahay markaasuu nebigu ku tilmaamay tilka salaatu lawaabiin kuwa noqodka badan ee alla yaqaankaa salaadoodii weeye xilligaas markaasay fadli badantay can ibni cumara cabdilaahi bni cumar bukhaari wuxuu ka wariyey can inabiyi nebiga ibni cumar wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam inuu rasuulku yidhi low yaclamu nnaasu dadku hadday ogaan lahaayeen maa waxa fi lwaxdati kelinimada ku sugan hadday ka ogaan lahaayeen kelinimada waxa ku sugan maa aclamu anigoo rasuulkii ilaahay waxaan ka ogahay anigu waxaan ka ogahay dhib ku jirta kelinimo dadku hadday ka ogaan lahaayeen maa saara maba socdeen raakibun mid wax fuushani bileylin habeen waxdahu ay munfaridan xaal u yahay keligii yacni nebigu sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi dhibaatada kelinimo ku jirta waxaan ka ogahay haddii dadku ka ogaan lahaayeen weligeed qof socotii habeen keligii ma socdeen marka waa zajrun wa tanfiir can ilwaxda waa diidmo qofka loo diidayo laga sajrinayo kelinimada oo xataa socodka uun maahee xataa inaad keli kelidaa aad seexato meel ayaa waxyaabaha makruuhee la karaahaystaa oo aan fiicnay waayo qofka kelinimada naftaa xuma ugu sheekaynaysa shaydaankaa waswaasinaya wax badan oo jamac iyo dad hadduu la joogo aanu ku dhiiradeen buu ku dhacaya markaa sidaasaa kelinimadu loo karaahaystay xataa habeenkii iyo hurdadii hadday tahayna iskaba dhaaf socode maa saara raakibun bileylin wuxuu shanawaanigu odhanayaa wakada binahaarin wakhusa alleylu likarati shuruuri fiihi wuxuu yidhi maalintiina waa uun la mid oo inuu kelinimo safro waa la karaahiysto waa la diiday laakiin habeenka waxaa loo gaar yeelay isaga sharka iyo dhibkaa ku badan oo xikmad baa waxay tidhaahdaa alleylu akhfaa lilweyli habeenku isagaa u qarsoodi iyo qarin og hoogga iyo halaaga balaayoo dhammi dee habeenkiibay soo dareertaa way soo baxdaa bahalku habeenkiibuu godkiisa ka soo baxa tuugta iyo dadka dhibka le habeenkiibay soo dareeraan shayaadiinta nebigu waa ka tilmaamay wakhtiga maqaariibta cadeedu markay saa u dhacdo saacad caruurtiinna haya oo bannaan yay u soo bixin waayo waxaa markaa ooda laga qaadaa oo soo intishaaro soo faafa shayaadiinta si aanay u durayn oo dhib aanay u gaadhsiin marka kol haddii gabalku dumo habeenku bilaabmo oo gabaldhaco shar iyo dhib oo dhan ayaa madaxa la soo kaca madowgaah wixii maalintii gabanayoo dhan habeenkiibuu madaxa la soo kacaya markaa sidaasee habeenka loo gaar yeelay ee maalintiina waa la mid sidoo kale waxa uu shanawaanigu odhanayaa maa saara raakibun wa miluhu lmaashi min baabi wlaa liana almaashi yubaashiru اlarda binafsih wاraakibu laa yubaashiruha waqad ya'nasu bidaabatihi wuxuu yidhi maa saara raakibun mid wax fuushani ma socdeen sidaasoo kale weeyaan ka lugaynayaana habeenkii ma socoteeyeen waayo waxa uu yidhi kan lugaynaya ayaaba lugihiisu dhulka la mubaasharoonayaanoo dee cagihiisii dhulka ku socda laakiin ka gaadiidka fuushani isagu dhulka dee cagihiisa kuma socdaba oo waxbaa buu fuushan yihi waxaana suurtowdaba inuu gaadiidkiisa weheshado marka wuxuu yidhi raakibki iyo maashigu waa isku mid balka socda ayaaba kaga sii habboon in loo diido keligii inuu socdo ila isagaaba dhulka socdoo dhibka uga dhow ka gaadiidka saarane macnuhuna wuxuu yahay uun dhibaatada dhici karta qofku keligii markuu yahay shaydaan baa duufsan kara oo dardari kara oo shaydaanku qofka keliya siduu ugu soo dhiirado jamaca uguma soo dhiirado tuug baa heli karta dhibaato kalaa ku dhici karta qofka waxaa laga yaabaa meel cidlo ah inay musiiba ku hesho iyadoon cidino ogeyn oo raqdiis iyo yacni geeridiisaba la ogaan waayo marka calaa kullin mar walba jamaca ka khayr badan gooninimada ama socod ha noqoto ama meel la seexda iyo habeenkii halkaad jiibsanaysa ha noqoto jamaca ka khayr badan kelinimada kelinimaduna waxay u nugusha oy u dhowdahay dhibaatoo dhan jin iyo insiba wax muuqdiya wax qarsoonba can cabdilaahi bni camrin bukhaari wuxuu ka wariyey yaquulu ay qaala inuu yidhi jaaa rajulu nin baa u yimid ila nabiyi nabiga u yimid sala allahu calayhi wasalam fasta'danahu dabeed wuxuu ka fasax dalbaday ninkii nebiga filjihaadi jihaadka inuu u baxo ayuu fasax uga dalbaday nebigu rasuulkii allow ii idan inaan jihaad u baxo fa qaala dabeed nebigu wuxuu ku yidhi axayun ma nool yihiin waalidaaka labadaadii ku dhalay aabbaha iyo hooyadaa ma nool yihiin qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi fa fiihimaa labadoodaa ku dhalay fajaahid iyaga ku jihaad wuxuu jihaadkan uga jeedaa ay ilbiru bilwaalideyn u samafal iyaga oo u dhega nuglow oo iyaga u adeego wixii dhibana ka dhowr wixii dheef iyo danu ana u samee halkaa waxaa laga qaadanaya oo jumhuurulculamaai ka daliishadeen calaa xurmati aljihaadi idaa manaca aw axaduhuma aw manaca axaduhuma haddii labadii waalid ay yihiin laba waalid oo muslimiina oo samafalkoodii dee uu waajib ku yahay haddii midkood diida ama labadoodiiba diidaan inaanu ijihaadkii inuu baxa inay xaaraan ka tahay waxa uu shanawaanigu odhanayaa lianna birahumaa fardu caynin waljihaadu fardu kifaaya waayo labada waalid in loo samafalaa waa fardu cayn aan cidina kaa xambaari karin oo adiga cayntaada iyo daatadaada saaran jihaadka in loo baxaana waa fardu kifaaya ummadda in ku filan hadday u baxdo intii kale ka dhacayo dee ani ku dambaabeyn faidaa tacayana aljihaadu falaa idna kol haddii laakiin jihaadku uu caynoobo macnaha fardu cayn u noqdo markaa fasax la dalbadaa ma jiro qof walba waa dhaqaaqaya markaa dee halkaa waxaynu ka fahmaynaa xukumka jihaadkee asalkii waa fardu kifaaya waqad yatacayanu inuu caynoobo waa la arkaa axwaal gaar ah oo haddii gaaladii muslimiintii intay soo weeraraanoo wadankoodii dee xoog ugu soo duulaan inay iska difaacaan dee waa waajib jihaadkuna dee jihaadu alab iyo jihaadu dafciba waa u qaybsamaa ku gaalada la doonanayo la dalbanaya kulle iska dafcinayo hujuumkooda labadaba waa u qaybsamaa marka xaaladaasoo kale ama imaamkoo kale de markuu dadkii ka dalbado inay u baxaan jihaadkii waidastunfirtum fanfiruu waatiina soo martay waa xaalaadka u caynoobo marka xaalaadka qaarkood fardu cayn waa noqdaa laakiin xukumkiisa caadiga waa fardu kifaaya kol hadday iska hor yimaadaan fardu cayn iyo fardu kifaayana dee waxaa la hormarinayaa fardu caynka marka marka jihaadkii oo fardu kifaaye ah iyo samafalkii labada waalid oo fardu cayni ay iska hor yimaadaan fardu caynkaa la horreysiinayaa markaa dee xaqa labada waalidna siduu u weyn yahay baa halkaa laga qaadanaya weyne waxa ugu filanba in ilaahay xaqiisa towxiidka uu ku lamaaneeyey xaqa waalidka uu ku xijisiiyey waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wa bilwaalidayni ixsaana marka xaqullaahi wa xaqu rasuul marka laga yimaado aadamaha kale cidda kuugu xaq badani dee waa hooyada iyo aabbaha labadii ku dhalay ayaa kuugu xaqnimo badan saxaabigii nebiga u yimid xadiidkii abu hureyre saxiixeynka mana xaqu naasi bixusni saxaabatina qaala ummuk qaala uma man qaala ummuk qaala uma man qaala ummuk qaala uma man qaala abuuk saddex jeer markuu hooyadaa hooyadaa hooyadaa yidhi ayuu markii afraad yidhi aabbaha waa saxaabigii ku yidhi yacni samafalkaygiiyo dhaqan wanaagayga dadka igu xeeran yaa ugu xaqnimo badan inaan wanaajiyoon u samafalo bixusni suxbati waalcishra dee saddex jeer buu yidhi hooyadaa waayo iyadaa dee dhibaato iyo rafaad badan kula soo martay sagaal bilood baa caloosha kugu siday rafaad badan bay kula soo martay naaskay ku jaqsiisay way ku soo korisay wax badan bay kula soo martoon aabbuhu dee warba u hayn marka maadaama ay ka tacab iyo rafaad badnayd way ka xaq iyo xuquuq badatay aabbihii oo xaqii marka afar loo qeybiyey rubuc buu aabbihii helay afar meeloodoo meel saddexda kale hooyaa heshay an ibni cabaasin cabdilaahi ibnu cabaas wuxuu bukhaari ka wariyey anahu ibnu cabaas samica inuu maqlay annabiya nabiga sala allahu alayhi wasalam yaquulu xaal uu leeyahay nebigu laa yakhluwanna yaanu la gaar noqon rajulu nin nabi imra'atin haweeney walaa tusaafiranna yaanay socotayn oonay socotayn imra'atun haweeney ilaa wa macahaa la jirkeeda xaal u ahaaday mooyaane maxramun mid maxram ah oo wada dhalasho maxram ugu noqday ama naas ay jaqeen iyo ridaac ama xididnimo ama dee zawjkeediiba oo intaba uga dhow maxaarimta kale haddii zawj ay leedahay marka haweenayay socotayn ilaa iyadoo maxramkeedii wadata ama zawjkeedii uu la socdo mooyaane fa qaama rajulun dabeed nin baa istaagoo kacay fa qaala dabeed wuxuu yihi yaa rasuula allaah rasuulkii allow uktutibtu waxaa laygu qoray fii ghaswati kada wa kada duulaanka caynkaa iyo caynkaa maca rabaabin oo ma magacaabine duulaanka noocaa iyo noocaasaa laygu qoray wa kharajad way baxday imra'atii haweenaydaydiina xaajatan xaal ay xajiyeyso haweenaydaydiina xajkii inay soo gudatay u baxday qaala nebigu wuxuu ku yidhi idhab tag oo fa xuja xaji maca mra'atik haweenaydaada la xaji orodoo duulaanka isaga hadhoo haweenaydaada maxram u noqo la xaji xadiidkan waxaa laga qaadanayaa arrimo dhowr ah waxaa ugu horeeya dee xurmatu lkhulwati bilmara haweeney ajnabi kaa ah gayaankaagii oonad maxram u ahayn inaad la gaar noqotaa inay xaaraan tahay qur-aan haddaad u marinaysa wax kale iska dhaafe gaar ha la noqonin waa in ama ardaydii badnayd ay dhex fadhido ama maxaarimteedii ay la joogto oonad la keli noqon sheeke iyo huuha iyo hadal madhan oon macno lahaynna hadalkiisa badaa qur-aan baa ugu qiimo badanoo haddaad u marinayso keligeed ha u marin waa inay ardaydeedii dhex fadhido ama maxaarimteedii la joogto khalwada haddii la fudaydsado waxaa ka dhalanaya waxyaaba hadhow laga qoomameeyo dhibaato iyo dhaqan xumo badan nabiguna sal اllahu alayh wasalam waa sheegay wuxuu yihi maa khalaa rajulu bimra'atin ilaa kaana shayطaanu haaliahuma weligii nin gabadh lama gooni noqdo oo yacni cidlo iyo gaar kuma noqdo ilaa shaydaan baa saddexeeya kol hadduu shaydaan saddexeeyana iyadii xumuhu u qurxinaya adigiina xumuhu ku qurxinaya siduu isuukiin qurxinaya laga yaaba balaaya inay dhacdo marka balaayada ama daadkana intuu kaa duurugsan yahay baa layska sii moosaaye kol hadduu ku soo galo dee wax iskama qaban kartid balaayana daaman la qabtay leedahay daba la qabta male alwiqaayatu khayru min alcilaaj marka hore naftaada u meelday oo ha fudaydsan maanta khalwadaa dhibaataday leedahay waxaa la mid ah alhaatif horena waynuu sheegnay baalkaa imtixaankii aynu jeebadaha ku sidanno halowdaa haweenka iyo hadalkooduna halaag bay dadka dhaxal siiso dhibaatooyin badan baa ka dhashay marka qofkii wuu iska fudaysanaya maalinta hore salaamu calaykum gabadh inuu iska salaamo maalinta dambe in yaroo hadal uu ku daraya maali marka u dambaysa wuxuu gaadhayaa heer uu ku halaagsamo sida maalinba uu tallaabo hore ugu qaadayo marka qofka caqliga li dee marka hore ma fudaydsadee marka hore ayuu ka fogaadaa foolxumada oo asbaabteedoo dhan uu ka dheeraada weliba dhallinyarta maanta dhibaatooyin badan baa ku xeeran oo hareerahooda meeshay dayaanay daymoodaanba darar iyo dhib baa ku dhow oon ka dheerayn laakiin dee almuwafaqu man wafaqahu allah ruuxuna waa inuu dadaalo inta karaankiisa ah ilaahayna uu kaalmaysto ducadana uu badsado naftu waa daciif wakhti adag baana lagu jiraa marka ilaahu hay fidnayndheh adiguna intaad awoodi karta ka fogow fidnada oo ha u dhowaani dumarka iyo la hadalkooda iyo ka agdhowaanshahooda iyo mucaamalaadkooga intaad iska xadidi karta wixii daruura keensata mooyaane oo dee shuruuddii iyo dawaabidii islaamka aad u eegaysa mooyaane intaad iska xadayn karta iska xadee waayo rag waxaa loogu cabsi iyo baqa badan yahay waa uun dumar xaggooda inay dhibaata kaga dhacdo nebi maxamed baa sheegay sala allahu calayh wasalam oo yidhi maa taraktu bacdii fitnatan adara cala arijaali min annisa dabaday rag kagamaan tagin fidno kaga dhibaato badan fidnada dumarka marka dumarka dhibkooda iyo fidnadoodu wax sahlan ma aha maa raأytu min naaqisaati caqli wadiini adhaba lilubi rajuli اxaazim min ixdaa kun ninka rag ugu arinka iyo caqliga badane ugu adadag gabadh unbaa laga yaaba dhinaca kale inay ka rogto daqiiqad gudaheed marka haweenku ragga inay fidneeyaan waa u fududahay laakiin ninka raggii marka hore fidnadooda waa inuu ka fogaado oo albaabkoodaba aanu isku furin waayo hadalkooda iyo la fadhiisigooda iyo mucaamaladooda oo dhan baa khatari ku xeersanta marka dab iyo baaruud waa la kala durkiyaa layskuma soo dhoweeyo labadan jinsi ilaahay aad buu u kala fogeeyo shuruud iyo dawaabid adag baa loo dhigay oo gabadha xijaabkeeda iyo jilbaabkeeda sida loo adkeeyo waa ogtihiin isdhexgalka rag iyo dumarka xaaraannimadooda sida loo adkeeyo waad ogtihiin marka waxyaabahaasoo dhan waxay shareecadu u adkaysay waxaa laga taxadarayaa balaayo inay dhacdo ilan kol hadday dhibaatadu dhacdo qacdu ay dushaada ka yeedho oo musiibada kugu dhacdo dee waa markaa waxa weeyaan tala farahaaga way ka hada idaa waqaca alfasu cala arasi fasku hadduu madaxa ku dhaco maxaad iska qabani marka marka hore ayaa la digtoonaadaa oo la taxadaraa marka khulwada raggu waa inuu iska ilaaliyo guryaha layska gelaye la fudaydsaday wadaad iyo waranle guri baan qur-aan usoo dhigayaa oo waan cashar baan waxaa laga yaabaa islaantiiba keligeed inay tahay waxba ha u dhigine dhulkaaga iska joog islaan laga maqan yahay ayaan gurigii qur-aan baan ka soo dhigaya waxbaa ka soo dhigin saasaa ku khayr badan marka aad guryaha la gelayo hala taxadaro hala digtoonaado waxaan sidaa u leeyahay dee wakhti adag baynu ku jiraa naftaada miyaad aamin ka tahay nin dhallinyara oo shahwadiisa iyo xooggiisa iyo awooddiisa ayse sidatoo qawi ah oo waxyaabo fara badan ay ku xeeran yihiin oo fitan ah miyaad naftaada damin ka tahay inay adkaysan doonto marka marka hore wixii kugu seegayaa ha kugu seego iska sabir ilaahay baa ku arsaaqi laakiin wixii dhibaata ka dhalanayso ka dhowrso oo ka dheero ha u dhawaani walaa tusaafiranna imra'atun ilaa wa macaha maxram haweeney yaanay safrin maxram la'aan iyaduna waa arrin culus oo haweenku ay fudaydsadeen maanta qaaradaha adduunka isaga gooshaan oo isaga socoteeyaan wadaad iyo waranlaba laakiin maxramka waa la adkeeyo waayo dumarku way nugul yihiin oo dhibaatooyin fara badan bay u nugul yihiin marka iyaga xaqoodaa la dhowrayaa marka la leeyahay maxram la-aan ha soconin si loo ilaaliyo loo difaaco xaqooda loo daryeelo tusaale waxaa kuugu filan maxramnimada sida loo adkeeyey nin jihaad u baxaya oo min afdali alacmaal acmaasha alle loogu dhawaado kuwa ugu qiimo badana iyo haweeney xaj u baxaysa oo rugni arkaantii islaamka ee shanta ahayd mid ka mida soo gudanaysa labadaa ruuxee cibaadada u kala anba baxay markuu nebiga uu su-aasha weydiiye ninkii haweeneydaa qabay muu odhan iyaduna ha iska xajto muslimiin bay la socotaa waddada wanaagsane isagana muu odhan war jihaadka u bax waa fadli badan yihi wuxuu yidhi jihaadka ka hadh islaantaada raacoo maxram u noqo marka dadka maanta dumarka diraya un waxaanay ogeyn rafaadka ka horeeya tacabka ka horeeya xajka meelaha inta ku balanbalaysa ee ku dhibaatoonaysa ee wax yani u khidmeeya aan helayn tira male marka xajka la tago waayo xajku waa jihaadun laa shawkata fiih waa un jihaad aan xabadi ka dhacay yani culayska lixda maalmood ee acmaasha xajka la guto ee loo dhaxeeyo maka iyo mine iyo musdalife iyo carafa yacni acmaasha la qabto ee socod iyo lug leh ee tawaaf leh ee sacyi leh ee mabiid leh ee ramyi leh wax fudud ma aha marka haweeney keligeed marka la dirayo maxram la-aan dembiga maxram la-aanta laga gelaya waxaa ka daran dhibaatada haweenka soo gaadha koobshaa wuxuu keenaanay xataa helin qaarkood oo dadka kolba qof ay barayaan waayo cidhiidhiga iyo zaxmadda iyo dee xaaladaha halkaa ka jira qof tegay unbaa garan kara laysa alkhabaru kalmucaayana marka calaa kullin maxramkuna dumarka waa u muhiim xataa hadday cibaado xaj soo gudanayaan oo rukni min arkaan alislaam ah khalwadaasina waa arrin dhibaatadeeda leh aad iyo aadna ay waajib u tahay in laga digtoonaado oo laga taxadaro can abi burdata waxaa laga wariyey can nabiyi nabiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yihi alaatatun saddex qolo yuutowna waa la siiyaa ujuurahum abaalladooda maratayni laba goor baa la siiyaa oo yacni ajarka waa loo libin laabaa alrajulu ay awaluha usoo qadar mubtade saddexdaa ka u horeeya alrajulu waa ninka ninkoo takuunu ay u ahaanaysa lahu isaga alamatu addoon nin addoon leh oo fa yucallimuhaa dabeed addoontii uu waxbarayo ninkaas oo fa yuxsinu uu hagaajinayo tacliimaha waxbaristeedii oo wayu'adibuhaa uu edbinayo oo fa yuxsinu uu wanaajinayo adabaha edabteedii uma yuctiquhaa dabeed u xoraynayo oo fa yatasawajuhaa dabeed uu guursanayo iyadoo xora falahu kaa waxaa u sugan ajraani laba abaal ajru lcitqi wa ajru taswiij ama atasawuj yacnii daryeelka uu intuu soo daryeelay xoreeyey ajar buu ka helayaa guurka ugu daree uu guursaday iyadoo xorana dee ajar buu ka helayaa markaa kaasi waa laba ajar leh iyo wa muminun qof muminoo min ahlilkitaabi ahlu kitaabkii ka mid ah nimankii kitaabka la siiyey hore yahuud iyo nasaaro oo kale mumin ka mida ahlu kitaabkii hore alladii muminkaasoo kaana ahaa mu'minan mid rumaysan nebigiisii hore iyo kitaabkiisii hore oo kitaabkii towraad iyo muuse waa rumeeyey ama kitaabkii injiil iyo ciiseba waa rumeeyey uma aamana haddana dabeed rumeeyo binebiyi nebigana rumeeye sala allahu calayhi wasalam yacni kaana mu'minan wuxuu ahaa mid rumeeyey nebigiisii hore iyo kitaabkiisii hore uma aamana dabeed haddana wuxuu rumeeyey binebiyi nebigeenni moxamed ah sala allahu calayhi wasalam falahu kaana waxa u sugnaaday ajraani laba abaal waa sidii cabdilaahi ibnu salaam iyo thaclaba ibnu saciid iyo raggii iyagoo kitaabkii hore rumeeyey nebigii hore nebi maxamed markii lasoo bixiyena dee raacay rumeeyey waa laba ajar leh ajarka kitaabka hore iyo nebiga hore iyo ajarka kitaabkan dambe iyo nebiga dambe nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo walcabdu addoonka weeyaan markaa kii hore waxaynu idhi awaluha alrajulu weeyaan wa haaniiha kooda ka labaadna mu'minun min ahli lkitaab wa haaliuha yacni saddexdaa kooda saddexeeyaana ama kooda saddexaadna alcabdu waa addoonkii aladii addoonkaasoo yu-addii gudanaya xaq allaahi ilaahay xaqiisii gudanaya cibaadaysanayo camal falaya oo wayansaxu u nasteexaynaya lisayidihi sayidkiisana u khayr miirayoon khiyaamaynayn falahu kaasina wuxuu leeyahy ajraani laba abaal laba abaal buu leeyaho yacni ajarka xaqa ilaahaye uu gudanayo iyo ajarka inuu sayidkii lahaa ee mulkiyey u daacad u yahay oo macnaha shaqada loo diro si daacadnimoa uga soo baxayo nin laalaab iyo khiyaamo samaynaya aanu ahayn can ibni cumar cabdilaahi ibni cumar wuxuu bukhaari ka wariyey radia allaahu canhuma isagiiyo aabihiiba rabbi raalliha ka noqdee nahaa rasuulullaahi wuxuu ka wariyey cabdilaahi ibni cumar inuu rasuulka alla diiday oo reebay sala allahu calayhi wasalame can qatli nnisaa'i haweenka leyntooda iyo wasibyaani caruurta marka duulaanka iyo jihaadka la galo caruurta iyo maatada waa yeelka aan qoriqaadka aynan dagaalamayn in la diloo la laayo waa xaaraan waxay ka mid tahay sharafta iyo gobonnimada iyo xuquuqda islaamka haddaba waa kufaartii xarbiyiinta ahayd ilan kuwa mucaahidiinta iyaga caruur iyo ciroolo toona iyo yar iyo weyn toona iyo qof dhallinyar iyo qof da-a toona midna la taaban maayo qofka hadduu mucaahad yahay ama dimi yahay ama musta'man yahay laakiin waxaa laga warramayaa kufaarta xarbiyiinta ee dagaalku inaga dhexeeye lala jihaadayo caruurtoodii iyo haweenkoodii iyo maatadoodii la taaban maayo waxaa la mida waayeelkii gaboobay loo dhowaan maayo sababtuna waxa ay tahay dee kuwani dagaal kuma jiraan ilan waxa la yidhi waqaatilu ladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu kuwa idinla dagaalamaya la dagaalama oo ha xadgudbina xadgudubka waxaa ka mid a qof aan kulaba dagaalamayn inaad u disho isna waa gaal oo caruurta yaryar dumarka waayeelka in inta loogu tago guryahooda la laayo waa diindaro ee diin ma aha waana laynoo diiday nebiguna sal allahu caley waslem mujaahidiinta marka uu dirayo wuu kula dardaarmi jiray warhooya oday meel jooga islaan meel joogta ilmo yaroo meel jooga ha u dhowaanina oo ha dilina dadkaa idinla dagaalamaya uun la diriroo la dagaalama marka cadaaladda iyo sharafta islaamku waa taas laakiin culimmadu waxay ka soo reebeen caruurtan iyo dumarkan laftoodu hadday dagaalkii soo galaan dee waa la laynaya caruur ha noqdaan ama dumar ha noqdaan ilan waxaa loo daayay dad dagaalamaya maaha dee hadday dagaalamaan waa la dili oy safka soo galaan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam